أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo cabsi xooggan ayaa soo wajahday ciidamada murtadiinta jabuuti ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyada oo looga digay weeraro laayaan ah oo uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta tuhunno hor leh oo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda riddadu ay ka dambaysay dabkii khasaaraha badan geystay ee ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jirta etoobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaanno dhaca koonfurta dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi munaasabadda lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool haweenka ku dhaqan deegaan hoos taga degmada buur hakaba ee wilaayada islaamiga bay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran cabsi xooggan ayaa soo wajahday ciidamada murtadiinta jabuuti ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah gobolka hiiraan iyada oo looga digay weeraro laayaan ah oo uga yimaada dhanka ciidamada mujaahidiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare kadib howlgalladii xooganaa ee beley lasoo dhaafay ayay ciidamada mujaahidiintu ka wadeen gobolka hiiraan ee lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano fara badan ayaa waxaa qalqal xoogan uu soo wajahay ciidamada dowladda riddada jabuuti ee qaybta ka ah isbahaysiga kufaarta afrikaanta murtad cabdiraxmaan rayaale oo ah taliyaha qaybta afaraad ee ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa socdaal ku maray qaar ka mid a saldhigyada ciidamada dowladda riddada jabuuti ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan ninkan oo kulan la qaatay ciidamada ka socda dowladdiisa ayaa cabsi xoogan ka muujiyey awoodda mujaahidiinta isagoo ciidamada ka socda jabuuti ee ku sugan saldhigga jalaalagsi kula dardaarmay in ay feejignaan muujiyaan kana digtoonaadaan weeraro uga yimaada ciidamada mujaahidiinta ninkan ayaa sidoo kale kulan la yeeshay guddoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban degmada jalaalagsi isagoo wax ka weydiiyey xaaladda gobolka iyo deegaanada ay mujaahidiintu la wareegeen iyo halista ay iyagu hadda wajahayaan dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale taliyaha ciidanka dowladda burundi ee soomaaliya uu socdaal ku tegay deegaanada ciidankiisa ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada dhexe isagoo uga digay weerar uga yimaada mujaahidiinta isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa cabsi xoogan ka qaba weeraro laayaan ah oo uga yimaada mujaahidiinta xilli dhanka kale ay wajahayaan dhaqaale yari kadib markii dowladaha reer galbeedka ay iska diideen dhaqaalihii ay ku bixin jireen howlgalka kufaarta afrikaanta mahadsanid cali yare tuhunno hor leh oo soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda riddadu ay ka dambaysay dabkii khasaaraha badan geystay ee ka kacay suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho waa kan walaalkeen marwaan maxamed faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya debkii xooganaa ay ka kacay suuqbacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn caasimadda soomaaliya ee muqdisho debkan oo bilowday gelikii dambe ee shalay ayaa soo gaaray ilaa saqdii dhexe ee xalay kaasoo saakan lagu warheray isagoo weli ka sii holacaya meheradaha qaar ah debkan ayaa geystay khasaare baaxa leh waxaana ku geeriyooday hal qof oo la sheegay inay ahayd gabar yar oo lix sano jir ah halka tobannaan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo qaar ka mid ah la sheegay inay haleeshay rasaasay rideen maleeshiyaadka riddada ah inta badan qaybaha ugu muhiimsan suuqbacaad ayaa ku basbeylay debkan oo sida la sheegay ka soo bilowday qaybta maacuunta kuna faafay qaybaha kale ee suuqa waxaana soo baxaya tuhno tilmaamaya in debkan ay ku lug leedahay kooxi riddada oo muddooyinkan dambe dhulbo baaxadle ka waday guud ahaan caasimadda muqdisho waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waaya suuqbacaad oo ka warramaya baaxadda khasaaraha uu dabkaasi geystay iyo sidoo kale tuhnada dul hooganaya kooxda riddada oo sida la sheegay muddooyinka dambe diiraddooda dhulboob ay ku soo jeeday suuqan kadib markii ay ka soo farxasheen boobkii ay ka wadeen waaxyaha kale ee caasimadda
waad dareemi karti maxaan ku idhaahdaa ninkii hilib gadaaye ninkii maacuun gadaaye ninkii dhar gadaaye ninkii maxaan ku idhahdaa elektronig gadaaye ninkii kob gadaaye maanta meeshaanu ka taagan yahay wax ka badbaada male waa u jeediin wallaahi culayska isaaran kolley hanti waa beelnaye dhulkii yaana weyni waa hadduu baar ahaa lahay hadduu dahaba ahaa lahay hadduu wax kasta ahaa lahay wax badbaada ma le maalmahan dhibaatooyin waa iska jireen annaga waxaan tuhunsannahay musiibada debka inuu xataa musiibo kale ku jirto sababtoo ah deb annaga noo kilomitarka xagga noo jiray aa wuxuu hal mar aan kawan helnay dukaankeenna gadaashiisu gubanaya dhibaatadan hadda waxaan tuhunsannahay oo dhibka debkaana musiibada haddee xataa ay noqotay musiibo kacday in kaalis uu jiro ay dad ka dambeeyaan inay dukaamadeenna iyo waxayna gubaan oo hantideenna meeshaan ku gubaan inay ka dambeeyaan annaga oo aaminsannahay khasaaraha suuqii o dhan aa gubtay wax kastoo suuqaan lagu gadaayo waa gubteen suuqbacaad waxaa ka haray qashinkaas gadaasheeda yaalla wax kaloo ka hara ma le meeshaan hantideennaa ku baaba'day wax kastaa ku waxaysmay dhaqaalaheennaa ku baaba'ay meel kaloo hadda annaga aadnama naqaanno meeshaanaan ka shaqaysannaa wixii hantideenna qashinkaas la xaaqaayo waa hantideenna marka haddii annagu meeshaanan ku shaqaysanaynay dadka ku shaqaysta dhulka dadka guud oo maalmaha dadka dhibka ku haayay oo suuqyadan u soo dhigtay annaga suuqaan waa ku shaqaysanaynay haddii ulajeed meesha ku jiro ah in suuqaan annaga inta nagala gubo kabacdina nagala bixiyo la rabo meeshaas suuq waaye waana ku shaqaysan jirnay haddana waa ku shaqaysanaynaa meesha horta suuq waaye cashuuraa la bixiyaa oo dawladda mar kasta la siiyaa haddii marka annaga dhibaato nagu dhacdo dad badanoo waxaa jira ilaahay hanti siiyey oo hantiduu siiyey dadka laa su'aado lacalla dadkaas hadday yimaadiin oo meeshaa suuqa inay naga barakiciyaan isku dayaan waxaan tuhmaynaa inay hadda annaga dukaamadeenna gubayn annaga annagoo iska shaqaysanaynaa musiibo timid waxaa ogaanaynaa meeshaan wax laga shaqeeyey inay jiraan dabka meeshuu ka bilawday iyo suuqii oo dhan aysan waxba ka harin annaga wax badanaa tuhunsannahay xaqiiq ma hayno laakiin annaga wax badanaa tuhunsannahay wixii jira oo soo baxayaan laba dukaanoo maacuunan ku lahaa wax ka badbaada male waa u jeediin wallaahi culayska isaaran kolley hanti waa beelnaye dhulkii yaana weyni waa hanti waaba beelnaye laba kasaariyaan layskugu keendarin aan leenahay owlaadaan ku korinayn owlaadii waa yeello iyo dadaan annaga dhaqdhaqaaq unahaan ku korinayna waa ku hanti beelnaye yaan haddana dhul-aan aysan nugu dhicin ganacsatadii isugu jiray kuwa hoose dhexe iyo sare ee ku hanti beelay dabkan ka kacay suuqbacaada ayaa lagu soo warramayaa in haatan uu soo food saaray walaac xoogan oo ay ka qabaan in gebi ahaanba dhulka ay ku ganacsanayeen ee ku yaalla suuqan gubtay ay la wareegta kooxda uu garwadeenka ka yahay murtad gurguurte oo si weyn loogu tuhunsan yahay in iyagu ay ka dambeeyeen gubashada suuqan mahadsanid marwan in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jirta etoobiyaan iyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan howlgalladan uu isugu jiray dagaallo qaraxyo iyo dilal ikhtiyaal ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen qaybo ka mida wilaayaadka banaadir shabeellada hoose baay gado bakool iyo jubbada hoose waxaana howlgalladaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday askarta xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta haddii aan ku hormarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo la beegsadeen laba fariisin oo murtadiintu ay ku kala leeyihiin xaafadaha suuqa xoolaha iyo warlaliska ee degmooyinka heliwa iyo dayniile ee magaalada muqdisho dhimashada waa afar askari oo murtadiin ah oo mid garaaba yahay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka degmada afgooye laba qarax kula beegsadeen kolonyo murtadiin ah si gaar ah kuwa alfa groub uu ka soo baxay magaalada muqdisho dhimashada waa sagaal askari oo murtadiina gubashada waa laba gaari oo cabdibilaa sidoo kale shabeellada hoose howlgal gaar ah oo xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad jaylaani xasan bagay oo ahaa ergadii maamulka ridada ee koonfur galbeed gado qarax shalay ka dhacay degmada baar dheere oo lala eegtay ciidamada kufaarta xabishada itoobiya waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo itoobiyaan dhanka baay ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qarxa waxay ka fuliyeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taal gudaha degmada diinsoor waxaana jiray khasaare murtadiinta gaaray bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelbarde jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee degmada afmadow howlgalladan ayaa imaanaya xili shalay laba camaliyad oo istishaadiye ah duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose lagula beegsaday askarta kufaarta uganda waxaana camaliyadaasi ku baktiyey afartan iyo toddoba askari oo kufaarta uganda ah waxaana ku dhaawacmay soddon iyo kow kale oo isla kufaarta uganda ah iyadoona camaliyadaasi lagu gubay sagaal gaari oo isugu jiray kuwa ciidanka lagu daabulo iyo kuwa gaashaaman mahadsanid abuuxasaan dhanka kale howlgal qaraxa oo maanta ka dhacay afaafka hore ee xerada ciidamada kufaarta kenya ee degmada afmadow ayaa waxaa ku bakhtiyey sarkaal kenyaati ah kaasi oo ahaa taliyo koox wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkan inoo eegaya dowladan oo loogu magac daray saxaabiyadda weyn ee safiyah binta cabdulmutalib shicaarkeeduna ahaa ayanqusu diin wa anaa xay waxay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan waxayna dowladaa socotay muddo lix maalmood oo xiriir ah waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabaan oo ka hadlay munaasabada lagu soo gebagabaynayay dowladda ayaa si adah ula dardaarmay haweenka daaciyaadka iyo guud ahaan haweenka ku dhaqan deegaanka booco awalan allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh allah nagu kulmiyey xafladan qiimaha badan ee ikhtiitaamka u ah dowladii qiimaha badnayd lixda maalmood soo socotay ee u socotay gabdhaha minaadka ah ee deegaanka booco muxaafadada beledweyne waana ku faraxsannahay kasoo qaybgalka ikhtitaamka dowladiinna aad baan ugu faraxsannahay qiimo weynna agteenna way ku leedahay ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa waafajinta noocaas ah intaa kadib dowladan qiimaha badan ee loogu magac daray dowlatu safiyata binta cabdilmutalib shicaarkeedana uu yahay ayanqusudiino w ana xayun intaa kadib halkan duruus baa lagu qaatay intibaahin bay ahayd in la isbaraarujiyo waxa nala ka rabo ilaahay naga raba la isku baraarujiyo waxa maslaxadeenna diimeed ama teenna adduunya ay ku jirta la isku booriyo la isxusuusiyo intaasay ahayd xoogaa booriska jafid bay ahayd wax badanna waa la faa'iidey oo ilaahay subxaanahu watacaala culimmada idiin timid adinkaa kala faa'iideen waxa koowaad oo aan dardaarmaya waxay tahay wixii halka laga faa'iidey in camal loo bedelo oo naftiinna ka bilowdaan walaalihiin kale oo idinka dambeeya iyo guriga aad mas-uulka ka tihiin oo aad joogtaan lagula laabto la gaarsiiyo si ilaahay subxaanahu watacaala maalin la tabaryar yahay wax idinkugu qabto oo qabrigiinna idinkugu anfacdo aakhiradiinna idiin anfacdo adduunyadana islaamka ugu wanaagsanaado waxaa kale oo aan naftayda tiinaba u dardaarmayaa markaskan hadda waa camiran yahay muuqaalkaa quruxda badan indhaha dadka muslimiinta u roon cadowgana aragti uu nacyo ah oo qiimaha badanoo muuqato waxay ku timid sabirkiinna iyo musaabaradiinna duqaadkiinnay ku timid jacaylkiinna diimeed bay ku timid in intaad danihiinnii ama wakhtigiinna qaybisaan aad qaybsiisaan inaad shareecadiinna kitaabkiinna barataan bay ku timid waxaan idinkula talinayaa anigoo naftayda ka bilaabayo horay u sii wada daraasadiinna inaad ardo ahaataan maraakista ku xidhnaataan horay u wada haddaalina dadna ku soo biiriya oo ducaad noqda oo ilaahay subxaana wa tacala hadhow idin weydiin doonaa ducaad ilallaahi baa lagu qiimo leeyahay waman axsanu qawlan minman daca ila allahi wa camila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin sidoo kale qaar ka mid a haweenka ku dhaqan deegaanka booco ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowlada diiniga ah iyagoona ka codsaday mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan in loo soo celceliyo dowlaadka caynkaan ah deegaanka joogana waa deegaanka booco anigoo ku hadlaya afka maamooyinka waxaa ka mid ah maamooyinka ku qaatay dooro isbuuc socotay mis khadiija bindqooy waxyaalo badana ka faa'iidna walaa oo meeshaan kusoo koobi karin waxaa ka codsanaya mar kastaba inana looga soo celceliyo doorooyinka muhiimka ah maasha allah doorooyin hore waana soo mareen lamidan oo kale ina soo marto u malaymaa laakiin mar kasta waxaa jecelnahay middaani mid kasii fiican boo kale inuu loogu soo celceliyo waxaan joogaa bariga hiiraan deegaanka booco gaar ahaan markiis qodija buntaqwey waxaa ka dhacay xaflad lagu soo gabagabeeyey dooro socotay lix maalmood xaflad maasha allah waxyaabo badan oo inta kusoo koobi karnayaan ka faa'iiday maasha allah waxaan leeyahay dadkii noo soo qabanqaabiye ilaahay kheyr ha siiyo waxaana ka codsanayna inay markasta noo soo celiyaa waxaan ka mid ahay dumarka muslimaadka ee deegaanka boocay muxaafadada bariga hiiraan ka faa'iidaystay dowladii socotay lixda maalmood allah subxaana watacaala asaa ku mahadsan noo suurtageliyay anagoo aaminiin ah hoos harsalayno raayadii rasuulka in ay noo soo gabagabowdo maantayna aan joogno ikhtitaamka dowlada safiya binti cabdimudalib shicaarkeeduna uu ahaa ayanqusu diin wa ana xayu bacdallaahi subxaana wa tacaala waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii culummadii iyo dhammaan nuqubadii kasoo qayb gashay dowladani ikhtitaamkeeda waxaan leenahay jazaakum allaahu khayru ljasaa waxaa ugu horeeya waaligeena wilaayada hiiraan ee maanta nooga soo qayb galay xafladda ka dhacday deegaanka booca markiska khadiija binti khuweylid jazaakum allaahu khayra aljasaa baa leeyahay bacdallaahi waxaan mahadtooda aan ilaabaynin rijaasha muraabidiinta ee ku jilba xiran jiida hore ee bariga hiiraan ee suurtageliyay annagoo aaminiin inaan koo saarsanno raayada rasuulka waxaan leenahay lilaahi darukum wa cala allaahi ajrukum waxaad u soohayseen islaamka guulo iyo farxado waxaan idin leeyahay qowlka alle ahaa walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qadxun faqad masa alqowma qadxun mithluh وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين wilaayada hiiraan ayaa muddooyinkii dambe sii kordhisay dowraadka diiniga ah ee ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi mahadsanid cabdulqani munaasabadda lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay madarasada almaahir ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo lagu sagootinayay arday ka qalinjabiisay madarasada almaahir ee xifdinta qur-aanka kariimka iyo barashada islaamka ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ardayda xifdisii qur-aanka kariimka ayaa munaasabada kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed harasar ah waxaana bandhiga dhinac socday su-aala dhextaal oo ardayda la weydiinayey gabagabada munaasabada loo dhigayay ardayda ka qalinjabaysay madarasada maahir ee degmada bu'aale waxaa kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa xafladda lagu dahfaray aayaadka qur-aanka kariimka uu akhriyay mid ka mid a ardayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey maamulaha madarasada maahir ee degmada bu'aale wuxuuna ka warbixiyey madarasada iyo maraaxiisha ay soo martay madrasatu maahir bilqur'aan litafxiid alqur'aan alkariim waxaa la furay kow iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya madrasadu waxay ku bilaabatay qaab waxay ahayd xareys ah madrasadu marka waxay u shaqaynaysay muddo dhan hal sano iyo bar wax shan iyo labaatan arday ka badaneen ayay haysay kadibna soddonkii arday way soo buuxsameen macalinkaala loo sii sameeyey tobanaa ku darsantay afartanka ardaas ku buuxsantay marka waxay ahaayeen ardaydan halkan fadhido ma aha ardayda aniga alifan bilaabay maaha arday aan igu bilaabay shan bilood ah qur-aanka ugu soo harsan shahaadooyinka sida ku qoran ardayo waxaa jiro ayaga dugsiyaal kale qur-aanka kusoo dhameeyey ballantaynun waxay ahayd hal sana in qur-aanka lagu xifdiisiiyo cillado jira aaweed marka inta hadda qalin jebisa waa arday aad arkaysaan hal wiilo waxaa ku jira isaga mushaarakeeyey hadda aan qoladan shahaadada sida aan ahayn ay gabar bannaanka jirto oo ayada qoladan la socoto ayaa intaasay ahayd qaar ka mid a waxgaradka degmada bu'aale ee munaasabada ardayda lagu casimay ayaa mikrofoonka lagu wareejiyey maanta waxaan joognaa xaflad ay ka qalin jibiyeen caruur sagaal cunug ah oo la yidhaah madarasada maahirulqur'aan in maanta sagaal cunug oo intaa wakhtigaa kooban markay ugu badan tahay laba sano iyo qadaadica aan dhannayn saddex sano inay caruur ku qalin jibiyaan waa wax hadda ka hor baciid ku ah waddanka ma ku badneen yaalow dagaala weli juhdeyda siinka beesi qur-aanka marlamaadkanaga mar saddexaadkanaga markii xifdigan tafsiirka saankana siin dhimay insha allahu tacaala ilaahay ma siin ku tugnaa in ilaahay siin waafaqaysa waalidiintana saasoo sika dardeeran insha allahu tacaala ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a waalidiinta ardayda waxaa halkan iigu dhammeeyey madrasadan almaahir laba wiil oo kale ah anas iyo cigrame ilaahay subxaana watacaala ina soo gaarsiiya ama haddaa iska leh bacdana waxaa iskale ammaantaas iyo macalinka wax soo baray iyo iclaamkii ka soo qayb galay xalfadaas qaymaha badan waxaan ku faraxsannahay maanta dugsiga annaga madrasada ee ardadaannada ay ka soo qalinjebisay martida noo imaatay iyo walaayada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo hooyooyinkana way mahadsan yihiin alxamdulilaahi rabbialcaalamiin macalinka annagana waa macalin dadaal badan maasha allah macalinkan qaar la siiya muddo laba sanaa uu dhigaayo waa madrasada waa madrasada almaahir xafladooda maanta aheed maasha allah farxadana maasha allah maasha allah dhowaana ayahayd markay sidan oo kale munaasabad ka dhacday degmada bu'aale lagu sogootay laba dafcoo ka qalinjabaysay madarasada zubayr ibnu cawaam mahadsanid casaam maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bakool waa kan mar kale walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan dowradan oo muddo saddex maalina socotay waxaa soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana taabagelinta iyo fulinta iska lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa dowradan si gaara looga hadlayay fayadhowrka iyo arrimo la xiriira caafimaadka waxaana ka faa'iidaystay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka buurdhuxun leh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool dadka sida gaarka ah kaga faa'iidaystay dowradan waxaa ka mid ahaa mucalimiinta goobaha waxbarashada ganacsatada qeybahooda kala duwan kawaanleyda gabdhaha iibiya caanaha kuwa qudaarta iibiyo dadka ka shaqeeya ceelasha biyaha iyo wixii la midka ah inta badan waxaa dadka lagala hadlayay nadaafad darrada iyo inay iska ilaaliyaan wax weliba oo keeni kara nadaafad darrada midda deegaanka iyo midda gaarka ah intaba waxaa sidoo kale dhankooda dowradan ka faa'iidaystay gabdhaha muslimaadka ee ku nool deegaanka buurdhuxun leh kuwaasoo marka laga reeba dowradan si gaara loogala hadlayay arrimo iyaga quseeyo munaasabad dowradan lagu soo gabagabeynayay oo ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool culuumo nuqabo iyo martisharaf kale sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada muslimiinta ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay isaga oona mahad alle kadib u mahadceliyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazaahumullahu khayran walaayada gaar ahaan maktabka caafimaadka mayhel isku saaray ini dadka mayohee iyo xoola iyo leeyiinba dadka iyo xoola iyo xayawaanka iyo ka dhaqanyiinba caafimaad iyo lakugurahay intiyo fiaawingna caafimaadka la ilaaliyo marka jiradaagna daawo liin raadiyo dadkii may wahee caafimaadkana la kaalmeeyo la garabsuroomo mujtamacana laka wacigeliyo caafimaadka caafimaadka may ku rooga diinta islaamka meelanka sarayd yo ku rooga marka qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay oo dhankooda ka hadlay munaasabadda ayaa faahfaahin ka bixiyay duruusta ay qaateen iyo waxyaabihii ay faa'iidaysteen allah ayaa maxadnaqaan subxaanahu watacaala koonkan niyaabuuray muslimiin iyo waali bacd axmdulaahi may maxadnaqaane xarakad shabaab mujaahidiin maktabka caafimaadka ayaa beryaalkan maynii la roogay magaalada buurdhuxun leh dowro kooban oo sade maalmood socoti iyo meeliya neysi baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran allena dowrada saas ka saabsanaytay fayodhoorka iyo caafimaadka yani caafimaadka min addiin may kumadeeya diinta baa kumadeeta rasuulku meere sal allahu alayh wasalam annadaafatu shadru liimaan qofka inuusa isnadiifiya badanshay gurujay awlaadiis cunadiyo yani min addiin iyo kumadeeta bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah anoo eh maxamed axmed buurruxno rooga anoo ku socda maanaha magaca ganacsatada gudaa oo badarka oo la iibiyow muddo saddex maalmood maynan dareertay dowre aningalgaaliday maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kheyr alla sidiisa qumaatay amay la raayosiyaa wax badan uu faa'idni muddo saddex maalmood ee dowro caafimaadna nin sameey oo ka saabsan dhan welba oo caafimaadka bulshada anbaahantee laha ku bilaawo kawaanka lahagaatii suuga guda ee mayla raayisa raashiimada iyo walala gadawa alxamdulilah mayla raayisa dowro faylahaytay may kala codsadaan inta taan amal hanin nagna insha allah unoo geeka ka nool wilaayada islaamiga bakool gaar ahaan magaalada buurdhuxno unoo ka nool mayba antaaninka gabagabaabay maktabka caafimaadka oo haneen diyaari ilaalinta badqabka wilaayada islaamiga bakool yaantunku mahad eliye gaar ahaan maktabka caafimaadka maybana ninku hadalay nadaafada guud ahaan nadaafad hodra diinkan may ku gab diinta nadaafad walaya ku gabta annadaafatu shadru liimaanu nadaafadu may kale kumada alwiqaayatu khayru min alcilaaj walilay iyo caafimaadkana ninku hadalay ilaahay kamaasan gafuur raxiimkayna waafaji aafimaad argday un horba argday dayrunininku kufurn geekalanin bilawti sadbira nin socod wal un horba ibidkayn argday dheegnana ninku sheegi ilaahay khayrsiya lanki hanin dar iyonay taw argday lanki nin wedooba ilaahay umrujo iyawaana nin dheeraya ilaahay jannad an lankanka bashaaroy waliba un toora waqta argday deeday todobaatan jaraana argday dawlad i dhabi dhibaatiha marnay samanaara dhahaguray wal naar lanka dari ya arday magal iblan iska dhajaran dhibaato iyonaytow dhab lakulkuluma walba nin shanghayne hamarni dhab ka hast waxaa marni tangeeka un aragday una roogin wal un adduunyo rooganin haata maka aalana allanin weeli ilaahay inka shukriin inka mahadin dhiirigelinta iyoona tawna niin sheega ulmaa diinkayna niin sheegayan malaagadaayna niin sheegayan mas-uuliintayna niin sheegayan iyo aragda intaas dhanka deerni wayni dhiirigeli hami i geedhateyona nii dhiirigeliyohay ilaahay wal unuuna niin geliisi aani ka baraarugi oo ilaahay wiin waahidkaa inka dhawaad unuun allanay weel anti hanin anin sheentag maalan i geei hamiin dhateyona baraarug yaasan unrujoon allaniin dheerajana fardowsan allanka bishaqaroy dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dowro midan la mida u qabtay bulshada ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socda hadduu alle idmo dowradan ay ka qabsoonto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool ugu dambayntiina haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada buur hakaba ee wilaayada islaamiga bay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman xafladda wareejinta hadiyadahan ay diyaariyeen dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaanka bisiqacade ee hoostaga degmada buurhakabe ee wilaayada islaamigaah ee baay waxay dhowaan ka dhacday bartamaha deegaankaasi halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxay ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo dumarka ku wareejinayeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore dumarka deegaanka bisiqacade ayaa bixiyey xoolo ari ah iyo caagadaha saabaysan kuwaasoo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimaha hore iyagoo uga dayanaya gabdhihii saxaabiyaadka allaha ka raali noqdee ugu horeyna munaasabadii hadiyadahan xoolaha ay ku bixinayeen dumarka muslimaadka waxaa ka hadlay sheekhul mujaahid sheekh fu-aad maxamed qalaf oo bogaadiyey kaalinta dumarka muslimaadka ee deegaanka bisiqacade maantana waxaan joognaa magaalada bisiqcade gabdhaha muslimaadkaa waxay bixinayaan o ilaahay dartii u bixinayaan ari iyo caagagii biyaha lagu abi lahaa waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala ha idinka aqbalo jihaadkuna alle nafta iyo maalka maalkuu hormariyey mar kastoo qur-aanka alle uu tilmaamaayo nafta iyo maalka maalkuu hormariyey alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili اllahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun maalka in jihaadka lagu bixiyo gabdhihii muslimaadka ee saxaabada sidaasay ahaayeen maalkooday jihaadka ku bixinayeen ilmahooday geynaayeen naftooday geynaayeen gabadha lian musaybata binti kacbin umu camaara maalinkii uxud dhaawac labiyo toban baa ku dhacay iyadoo rasuulka difaacayso calayhi salaatu wasalaam marka gabdhaha muslimaadka ah kaalin weyn bay jihaadka ku leeyihiin maalka jihaadka loo bixiyana alle wuxuu tilmaamay in ay toddoba boqol ka bilaabanayso toddoba boqol neefkii ariga hadda ari tiro badan baad keenteen aada muslimiinta ku wareejinaysaan halkii neef toddoba boqol oo neef wey hadaayaadkan loo diyaariyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore oo isugu jiray caagadaha saabaysan iyo xoolaha ariga ah iyo agab kale oo ay haweenka ugu talagaleen ciidamada dhufeyska ugu jira islaamka ee furimaha hore ku aadan waa kuwan qaar ka mid ah dumarka muslimaadkaee ku dhaqan deegaanka bisiqacde oo ka hadlaya agabyada ay bixiyeen iyo xoolaha nool unoo ena dhammaan gabdhaha ku nool maxaafada buur hakaba gaar ahaan bisigcadde mayba fadaane galabtun oo unan fedhiine inuun ku wareejino walaalaha mujaahidiinta xoolo oo ari eh caag oo shoow eh insha allah intaas inka badan ilaahayba ku rajeeyana juhdiga iyo dadaalkan insha allah kan kusii badado doono marka inka horeytina ma eh waa marar barakal bala jartay marka ilaahay subxaana watacaala mayba ku rajeeyanay ini gabdhoogi habasadagna sadaqadii usa ka aqbalo dadkii linjeeyna kolba iniyo ogaada ley gabdho walaalasha ee mar walba oo andam qadaayan oo hala jeedan leylan wanahaaran ini jaran ini saas niida ka haayan leylanka talagali ilaahay subxaana watacaala miba ku rajeeyana nasriga iyo gargaarka in ilaahay nin camimo inta badan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxa ay baratan adag ugu jiraan hadaayaadka kala duwan ay u diyaarinayaan halyeeyada tawxiidka waxaana u dambeeyey hadaayaad ay bixiyeen dumarka ku dhaqan deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuu ayman guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu